maarkos cutubka toddobaad
kolkaasaa waxaa u soo urureen farrisiintii iyo qaar culimmo ah oo yeruusaalem ka yimid goortaasay arkeen xertiisii qaarkooda oo kibis ku cunaya gacmo nijaasaysan waxa weeye gacmo aan dhaqnayn waayo farrisiinta iyo yuhuudda oo dhammu waxba ma cunaan haddayan gacmahooda aad u dhaqin si ay u xajiyaan xeerkii waayeellada oo goortay suuqa ka yimaadaan waxba ma cunaan inay maydhaan maahee waxyaalo badan oo kale ayaa jira oo ay heleen inay xajiyaan sida dhaqidda koobab iyo dheriyo iyo weelal naxaasa iyo miisas markaasaa farrisiintii iyo culimmadii weyddiiyeen oo waxay ku yidhaahdeen xertaadii maxay ugu socon waayeen xeerka waayeellada waxayse wax ku cunaan gacmo nijaasaysan markaasuu wuxuu ku yidhi isaayos aad buu wax idiinka sii sheegay labuutiilayaalow siday u qoran tahay dadkanu bishimahooda ayay igu maamuusaan laakiin qalbigooda waa iga fog yahay si aan micno lahayn ayay ii caabudaan iyagoo dadka wax ku baraya amarrada dadka idinku qaynuunkii ilaah waad ka tagtaan oo waxaad xajisaan xeerka dadka sida dhaqidda dheriyada iyo koobabka oo wax kale oo badan oo kuwaas la mid ah ayaad samaysaan markaasuu ku yidhi qaynuunkii ilaah aad baad u diiddaan inaad xeerkiinna xajistaan waayo muuse wuxuu yidhi aabbaha iyo hooyada maamuus oo kan aabbihii iyo hooyadii caaya dhimasho ha ku dhammaado laakiin waxaad leedihiin haddii nin aabbihii iyo hooyadii ku yidhaahdo wixii aan idiin tari lahaa oo dhan waa qurbaan waxa weeye waa sadaqad aan ilaah siiyey idinku uma daysaan mar dambe inuu aabbihii iyo hooyadii wax u sameeyo eraygii ilaah ayaad ku buriseen xeerkiinna aad bixiseen oo wax badan oo kuwan oo kale ah ayaad samaysaan markaasuu dadkii badnaa haddana u yeedhay oo ku yidhi imaqla kulligiin oo garta ma jiraan wax dibadda jooga oo intay ninka galaan nijaasayn karaa laakiin waxa isaga ka soo baxa kuwaasaa waxa ninka nijaaseeya haddii nin dhego wax lagu maqlo leeyahay ha maqlo markuu dadka ka tegey oo guri galay ayaa xertiisii masaaladii wax ka weyddiisay wuxuu iyaga ku yidhi idinkuna ma sidaasaad garasho la'aan u tihiin miyaydnan garanaynin in waxa dibadda joogaa oo dadka galaa ayaan nijaasayn karin waayo qalbigiisa ma galaan laakiin calooshaysay galaan oo waxay ku dhacaan meesha laga saxaroodo sidaasuu cuntada oo dhan ku nadiifiyey wuxuuna ku yidhi waxa ninka ka soo baxa kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeyaa waayo waxaan weeye waxa qalbiga dadka gudihiisa ka soo baxa fikirada shar leh iyo galmada xaaraanta ah iyo tuuganimada iyo dilidda iyo damacnimada iyo sharka iyo khiyaanada iyo camalxumaanta iyo ilxun iyo cayda iyo kibirka iyo nacasnimada waxyaalahan shar leh oo dhammu gudahay ka soo baxaan oo ninkay nijaaseeyaan
meeshaas ayuu ka kacay oo wuxuu tegey sohdimaha turos iyo siidoon markaasuu guri galay ma uu doonaynin in la ogaado laakiin wuu qarsoomi kari waayey kolkaasaa naag gabadheedu jinni wasakhla qabtay ayaa warkiisa maqashay oo intay timid ayay lugihiisa isku tuurtay naagtii waxay ahayd gariig qolo ahaanna surofayinike oo waxay ka bariday inuu jinniga gabadheeda ka saaro kolkaasuu ku yidhi kolka hore carruurta ha dhergaan waayo ma wanaagsana in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro laakiin way u jawaabtay oo ku tidhi waa run sayidow laakiin weliba eeyaha miiska hoostiisa ku jiraa waxay cunaan jajabka carruurta ka dhaca kolkaasuu iyada ku yidhi hadalkaas aawadiis tag jinnigii ayaa gabadhaada ka baxay goortay gurigeeda timid waxay aragtay gabadhii oo sariirta jiifta oo jinnigii ka baxay mar kale ayuu soohdimaha turos ka soo tegey oo siidoon maray oo badda galili yimid soohdimaha dekabolisna ayuu soo dhex maray markaasay waxay u keeneen mid dhigo iyo carabla waxayna ka baryeen inuu gacantiisa saaro kolkaasuu dadkii badnaa dhinaca uga bixiyey oo farihiisa ayuu dhegihiisa ka geliyey wuuna tufay oo carrabkiisa taabtay markaasuu cirka kor u eegay wuuna taahay oo ku yidhi efataa waxaa weeye furan markiiba dhegihiisa waa furmeen oo carrabkiisii xidhnaa waa debcay oo si bayaan ah ayuu u hadlay wuuna ku amray inaanay ninna u sheegin laakiin in alle intuu amray ayay in ka badan sii naadiyeen aad iyo aad bay ula yaabsanaayeen oo waxay yidhaahdeen wax walba si wanaagsan ayuu u sameeyey kuwa dhagaha leh waxbuu maqashiiyaa kuwa carrabka lehna waxbuu ka hadlayaa